baarlamaanka dalka ciraaq ayaa goordhoweyd meel mariyey qaraar ku baaqayay in dhammaan ciidamada ajnabigu ay ka baxaan dalkaasi kadib markii uu maraykanku dilay jenaraal sare oo ka tirsan ciidamada iiraan warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa qaahiro ka soo diray wariyaheenna xuseen cismaan saxnuni go-aankan ayaa baarlamaanka dalka ciraaq u codeeyey maanta oo axad ah kaasoo amraya in ay dhammaatay joogista ciidamada shisheeye ee dalka islamarkaasina hawada dalka ciraaq aan loo adeegsan karin dhaqdhaqaaq dhinaca duqaymaha ee hawada ah qaraarka uu gaaray baarlamaanka ciraaq waxaa ka maqnaa xildhibaanada matalayay kooxaha sunniga iyo kurdiska degan dalkaasi sida tv-ga qaranka ciraaq uu baahiyey baarlamaanka ciraaqa ayaa sidoo kale wax kama jiraan ka dhigay dalabka xukuumadda ciraaqa ee ku aadan kaalmada isbahaysiga caalamiga ah ee ka dhanka ah ururka daacisha ra-iisul wasaaraha xukuumadda ciraaqa caadil cabdulmahdi oo hadal dheer ka jeediyey ka hor qaraarka baarlamaanka ayaa sheegay in ciidamada shisheeye ee dalkiisa jooga ay noqon doonaan keliya in ay tababaraan ciidamada ciraaqa islamarkaasina baarlamaanka dalkaasi ay u taalo go-aanka gaarista muddada ay joogayaan waddankaasi sidoo kale caadil cabdulmahdi ayaa tibaaxay in xukuumaddiisa ay diiday dilka loo geystay jenaraal qaasim suleymaani taliyihii ciidamada qudusa ee dalka iiraan dhinaca kale hogaamiyaha ururka xisbullah sheekh xasan nasrullah ayaa maanta sheegay in dilka qaasim suleymaani ay tahay bilow taariikh cusub oo aan ku ekaan doonin keliya dalalka ciraaq iyo iiraan balse ay saameyn doonto guud ahaan mandiqada bariga dhexe hogaamiyaha ururka xisbullah oo hadalkan ka jeediyey xaflad lagu taageerayay jenaraal qaasim suleymaani oo ka dhacday duleedka magaalada bayruud ayaa ku nuuxnuuxsaday dilka jenaraal qaasima in aysan ahayn keliya arrin khusaysa dalka iiraan bal balse waa mid ay taabanayso guud ahaan shucuubta ku nool dalalka bariga dhexe ayuu hadalkiisa raaciyey sheekh xasan nasrullah arrimahan ayaa imaanaya xilli dowladda iiraan ay ku hanjabtay in ay u argudi doonto jenaraal qaasim suleymaani oo dhowaan lagu dilay meel u dhow madaarka magaalada baqhdaad maalintii jimcaha ayay ahayd markii ciidamada dowladda maraykanka gantaal ay ku dileen jenaraal qaasim suleymaani xili uu ka soo degayay madaarka caalamiga ah ee magaalada baqhdaad dowladda iiraan maleeshiyaadka shiicada ee raacsan dowladda iiraan ee ku sugan dalalka lubnaan ciraaqa iyo yeman iyo weliba guud ahaan shucuubta shiicada muslimka ah ayaa si weyn uga carooday dilka loo geystay hogaamiyihii xoogaga qudusa oo isku xerayay maleeshiyaadka shiicada ee ku sugan mandiqada bariga dhexe xuseen saxnuuni v o a qaahira